haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya jacfar kuukay
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay merooba oo aad dunida ka joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka martida makarafoonka ee toddobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ah wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle cabdi daahir guure oo karoore loo yaqaano wasiirka oo ku sugan magaalada beledweyne ayaanu ka waraysan doonaa halka uu marayo dagaalkii muddooyinkanba socday ee u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo dhinaca iyo kuwa xarakada al-shabaab oo dhinaca kale ah wasiir marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida makarafoonka ee idaacadda v o a waa mahadsantahay jacfar kuukaay waa ku dhowahay barnaamijka martida waa ku dhowahay shaq waayahay ugu horeyntii bal aan ku bilowno guluf baa jiray muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday goobo fara badan oo ka tirsan gobolka hiiraan oo lagula dagaalamayay xarakada al-shabaab dagaalkii lagula jiray al-shabaab halkee buu marayaa hadda waa mahadsan tahay jacfar kuukaay dagaalkii al-shabaab lagula jiray dee in dhowaalaba wax saas ka warqabto dagaalkaasu wuxuu ka socday gobolka hiiraan wuxuu kasoo bilowday deegaanka degmada matabaan ee gobolka hiiraan wuxuu u gaaray degmada maxaas waxaa kaloo si hadda uga socdaa deegaanadii usoo gaaray degmada beledweyne saddexdaas degmo waxaa laga gaaray guulo la taabo karo ilaa iyo mataqaanaa dhowr iyo toddobaatan tuulo ay gacanta ku haayeen iyo saddexdaas degmo isku xirkooda iyo kala xirkoodaba oo waddooyinka kala xirnaayo dhan baa la furay waxaa isku furan matabaan iyo beledweyne waxaa isku furan beledweyne iyo maxaas ciidamada deegaanka iyo ciidanka dowladdu iskaashanayn guulay ka gaareen marka hadda ma istaagay dagaalkii oo manasiina lagu jiraa mise weli wuu socdaa may wax wax dagaal istaagay ma jiraan shabaabka waa lagu jibiyey waxay gaartay in laga qabto deegaanadii oo dhan waxay dhibaat waxay sameeyeen deegaanadii ay gacanta ku haayeen markii laga qabanayay waxay baabi'iyeen ciidam ceelashii biyaha laba ceel oo ceel biyoodyaho layihahdo bukurre iyo teedaan ay qarxiyeen islamarkaasna waxay ka hulaleen deegaankaas oo dhan waxay gaareen koonfurta hiiraan ee nawaaxiga buulo burdo nawaaxigeeda iyo muqokori iyo meelahaasay ku aruureen inta badanna way gudbeen webiga dhinaca galbeedka u gudbeen ayagoo dhinaca koonfur galbeed ku wareegay iyo meelaha kale laakiin hadda ciidamadu waxay ku sugan yihiin furu goobihii dagaalka ka galayna ku sugan yihiin ciidamada deegaanka is abaabulay iyo qabiilka oo taageeray iyo ciidanka dowladda garab taagan ciidamada militariga xoogga dalka soomaaliyeed iyo waayahay adigu waxaa tahay wasiirkii arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle beledweyne baadna ku sugan tahay hadda maxay tahay kaalinta maamul goboleedka hirshabeelle uu ku leeyahay dagaalkaasi hadda socda jacfar waa runta dowladda hirshabeelle hadda waaba dowladda hirshabeelle waa statekii gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe madaxda ka ahay aniga waxaan ahay wasiirka arrimaha gudaha waa sax laakiin dagaalku markuu bilowday waxaa hogaaminaya guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha gobolka dowladda hirshabeelle u ah gobartooraha gobolka hiiraan saraakiisha ciidamada kala duwan kuwa militariga iyo kuwa booliiska taliyaha qaybta booliiska iyo taliyaha militariga guutada shanaad waxaa kusoo biiray taliyaha qaybta dagaalku markii uu maraayo teedaan iyo maxaas iyo meesha la yidhaahdo ceel la hele waxaa soo gaaray wafdi oo hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka iyo aniga iyo guuluburda nimid maalin kadib waxaa yimid madaxweyne ku madaxweynaha hirshabeelle ayaa wuxuu soo gaaray degmada guuluburdo waxaan tagna degmada maxaas madaxweynuhu wuxuu dadka la wadaagay inuu gurmad ku sameeyo dadkii la godoomiyey oo telefoonka laga xiray oo raashiinka iyo waxdhan ka istaageen shan boqol oo qoys ayuu mataqaanaa deeq raashiin u qaybiyey oo u amray in loo qaybiyo ciidamada dagaalka ku jiro ciidamada deegaankana wuxuu u sameeyey garab istaag hadday tahay biyo dhaamin iyo geelqal iyo xooloqalkii iyo taageeradii waxaa kaloo xiriir la sameeyey dowladda federaalk madaxweynaha soomaaliya oo ka wada hadleen in dagaalka lasii wado wuxuu dalbay dowladda federaalk inay soo garab istaagto dagaalka madaxweynuhu wuxuu tagay degmada matabaan wuxuu u bogaadiyey degmada maxaasud saddex casha ku sugnaay laba cashana wuxuu ku sugnaayey degmada matabaan marka horena safarka waxaa kasoo bilaabay degmada buulo burde ujeedkuna wuxuu ahaa inuu dagaalka bogaadiyo oo dadku ay iska xoreeyaan nabaddiidka oo dhibaatada badan u geysa dhowr iyo tobanka sano al-shabaabku waa nin safar oo gobol kale ka yimid oo soomaaliya iyo nin ajnebiya dadka deegaanka intuu u yimaadeen inay xoolaha ka qaataan dadka fiican ka dilaan marka madaxweynaha mas-uuliyadda saaran waxay tahay dadka inuu la hadlo oo yidhahdo dagaalka hala galo ciidamada hala garab istaago hala iska xoreeyo al-shabaab waayahay marka laga soo tago marka garab istaagaas iyo dhiirigelintaas iyo socdaalkaas uu madaxweynaha hirshabeelle iyo madaxweyne ku-xigeenkuba ay ku tageen goobaha aada carabka ku dhufatay ma jiraan wax la taaban karo oo uu ku taageeray ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladdaba ma jiraan wax la taaban karo oo hadda hirshabeelle ay ku taageertay dagaalka hadda socda ka madaxweyne ahaana wuxuu tagay goobtii dagaalkuu tegay si uu dadka ula wadaago daruufaha asaasiga oo meesha ka jiro marka hadda wuxuu kusugan yahay beledweyne weli wuxuu kulamo la samay leenaha saraakiisha ciidamada qalabka sido oo taliya xoog ugu sarreeyo isla markaasna wuxuu casuumaad u sameeyey ra-isul wasaaraha dowladda federaalka inuu beledweyne yimaado oo la wadaago dadka waxaa ka jira mataqaanaa gobolka hiiraan ama hirshabelle waayahay safarkii waxaad ka dhawaajisay ra-iisul wasaaraha uu ku tegay magaalada beledweyne maxaa natiijahoo ka soo baxay socodkaas waxaa natiijo ka soo baxay ra-isul wasaarahaasaa ka warqabtay xukuumadda dan qaran waktigii madaxweyne xasan sheikh la magacaabay oo ra-isul wasaare xamsan oo la magacaabay oo baarlamaanku ansixiyeen ilaa hadda meel uu tagay oo safar oo gobola ma jirin nasiib wanaag gobolkii ugu horreyu safar usoo aaday ahayd sababtana waxaa keenay dib u xoreynta deegaanka oo ciidamada deegaanka iyo ciidamada dowladda iskaashanaya ay fulinayeen ayaa waxay sababtay ra-isul wasaaruhu inuu mataqaanaa ku dhiirado annagana waxay noo aheeday guul madaxweynuhu iyo madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxweynaha dowladda hirshabellena ka wada hadleen ra-isul wasaaraha markii lagu soo dhaweeyena ciidamadana wuu la kulmay madaxda statekana wuu la kulmay bulshada qaybada kala duwanna wuu la kulmay wuxuuna la wadaagay inuu habeenii maalin garab taagan yahay reer hirshabelle khaasatan dadkii dhibaatadu gaartay oo dagaalka argagixisadu dhibaateeyeen wuxuu ballan qaaday ceelashii labadeed inuu sameeyo mid ka midana already wuxuu shubay lacagtii lagu samayn lahay ayaan gacanta ku haynaa islamarkaasna kambanigii iyo ceelka samayn lahayna
dhanka ciidamada iyo taageerada ee ciidamada iyo dableydan macawisleyda la yidhaahdo ee iskood isku abaabulay maxaa taageero ah oo u ballan qaaday wuxuu u ballan qaaday in risaasta iyo qalabka gaadiidka baabuur yaryar iyo risaastaba in laga taageero si oo dawliya looga taageero oo iyadoo lagu caawinayo dadka deegaanka jabhadaas layirahdo dib u xoreynta deegaanka la yirahdo oo qabiilka oo macawisleyda loo la dhihi jiray laakiin hadda loo bixiyay dib u xoreynta deegaanka waxay ballan qaaday ra-isulwasaaruhu in baabuurta yaryar oo gurmadka lagu sameeyo dhaacyada lagu qaado loo gado oo dowladdu ay soo gaarsiiso gaadiidkaas isla markaasna ciidamada dowladdu ay jugta culus la sameeyaan ee goobaha shacabka ku dambeeyaan ay gacan ka siiyaan si dadka deegaanka isku abaabulaan alxamdulilah hadda dadka deegaanka go-aan ay qaateen waxay go-aansadeen iska dul qaadaan heeryada saareen in muddo ah waayahay dagaalkaasi dhinaca sare buu ka socdaa oo wadadan dheer ee isku xirta gobolada dhexe iyo magaalada muqdisho uu ka fog yahay oo dhanka bariga buu ka xigaa wadadan dheer ee isku xirta beledweyne iyo buulo burtana way go-an tahay oo lama maro muddo ee toban sano ku dhow amaba ka badan wax gaadiida oo caadi u isticmaalayay ma jiro degmadii go-doon bay ku jirtaa maxaa dhankaas idinkaga qorshaysan waa mahadsan tahay walaalkay hadda ciidamadu waxay joogaan meel la yidhaahdo baardheere iyo taresheenta inta udhexayso burdaar laamiga waxaa la rabaa step step in loo maro oo laga qaado wixii dhibaato ay dhaqaalaasha u geysteen sida waxyaalaha qarxa iyo waxay dhigeen waxaa la furi doonaa kilomitr kilomitraa loo furayaa marka hore waxuu ciidanku joogay dhulkaa kore oo cadduunka loo yaqaano sida teedaan iyo hees iyo bukure iyo adiga goobo iyo maxaas iyo inta udhexaysa beledweyne ku sugnaay laakiin hadda waxaa la bilaabi doonaa ciidamo booca iyo beerxaana iyo tirasheenta iyo jiinka webiga ciidamo kalaa ka shaqay doono oo isugu jiro ciidanka dowladda iyo ciidanka deegaanka al-shabaab waxaa la go-aansaday ciidanka deegaanka ciidan layahay in loo isticmaalo dowladduna ay taageerto adigu waxaa tahay wasiirkii arrimaha gudaha waxaa tahay wasiirkii xafiiskiisa ay kasoo baxaysay haddii guddoomiye gobol la magacaabayo iyo haddii xilka laga qaadayo ee warqadii lagu magacaabayo amaba xilka looga qaadayo hadda waa sidee wada shaqaynta idinka dhexaysa adinka iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan guddoomiyaha gobolka hiiraan wada shaqayn fiican maa naga dhexayso guddoomiyaha gobolka hiiraan wuxuu ka mid yahay dowladda hirshabeelle wuxuu ka tirsan yahay wasaaradda arrimaha gudaha xafiiskaygu ka tirsan yahay guddoomiyaha gobolka shabeelle dhexe iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan ka wasaarad ahaan aniga xafiiskayga ka tirsan yihiin waa goboratooriyaasha labada gobol guddoomiyaha gobolka hiiraanna hadda wax gooniyaho agooni ugu soo qaadata aniga ma garan karo waa guddoomiyihii dagaalka hogaaminayay waa guddoomiyihii go-aansaday waddada dheer oo laamiga in la furo waa guddoomiyihii dadka uga dhinteen dadka uga dhaawacmeen u caro jiiftay saddexda bilood wax hadda caqabadahoo guddoomiyahaas si gooniye wada shaqaynteenna ka jira ma jiraan
waxaan si gaara ugu soo qaatay waxaa jiray maalmahan warar hoose oo laysla dhex marayay oo ku aadanaa in ay suurtagal tahay in cali jayte xilka guddoomiyaha gobolka hiiraan ee laga qaado arrintaas waa arrinta oo dadka barbagaanka fidiya oo ay sameeyaan maana cali jayta hadda wax wax kala dhexeeya mataqaanaa borboleena dowladda kala dhexeeya ma jiraan dowladda wada shaqaynaa kala dhexayso madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkii asigana wax caqabadaho hadda dhex yaalla ma jiraan anigana mataqaanaa hadda waxaan ahaa muddo soddon cisho ka yaraan wasiirka arrimaha gudaha ahay wax hadda shaqo xumahoon dhaxsada ma jiraan marka sabab uu xilkiisa ku way karaa maba jirtaba waaya ugu dambayntii muxuu yahay hadafkiina ama ujeedada kama dambaysta ah ee aad ka leedihiin dagaalka hadda ee aad kula jirtaan al-shabaab gobolka hiiraan jacfarow sidaa ka warqabtaba qofka biniaadanka noloshiisa waxaa qaybta ugu koowaad waa sharaf iyo cisdi ee xornimo qofku haddii uuna xornimo haysan oo dhibaato ku jiro oo la dhibaataynayo waa fahmi kartaa wixii oo ula kulmo marka dadka in la xoreeyo oo dadku isku socdaan oo magaalooyinku isku socdaan oo matabaan iyo buladin loo kala adeegto oo bulburd iyo buladin loo kala adeegto jallaqsi iyo buladin kala adeegto oo ma hadday jallas kala adeegtaan oo johri ma hadday kala adeegtaan oo balcad iyo johri kala adeegtaan baa hirshabelle qorsheeduya saa ka warqabtaba jacfarow waxaan in muddo aan shaqayn waddada dheer oo laamiga ah oo isku xirta gobollada dhexe oo hiiraan dhex maraysay waddadaasoo ahayd halbowlaha ganacsiga iyo nolosha biniaadanka reer hiiraan qaybta ugu weynka aed marka ujeedada ugu weyn oo hadda dagaalka dadka loo gelinayo oo dadka deegaanka dagaalka loo gelinayo waa in la soo celiyaa sharafkii iyo cisigii iyo isku socodkii iyo horumarkii deegaanka hiiraan ama hirshabelle waayahay hadda madaxweynihii hirshabelle beledweynuhu ku sugan yahay adigii waad joogtaa madaxweyne ku-xigeenkii wuu joogaa mas-uuliyiin kaleoo hirshabelle ka socotana way joogaan sidee dadka reer beledweyne u arkaan maamulka hirshabelle
maamulka hirshabelle waa maamulka beledweynena maamulkuu leeyahay waaye beledweyne waxay ka tirsantaa hirshabelle waa caasimada ganacsiga dadka reer hirshabellena way ku midaysan yihin hirshabelle tabashadii iyo conseynkii lakala qabayne waxaa dhacday heshiisye laga gaaray iyo ballamo laga galay ballamadiina mataqaanaa madaxweynaha wixii lagu ballamay qayb ka mida wuu fuliyey qaybaha kalena sharciga ay ku xiran tahay ayaa la marsiinaya aad baad umahadsan tahay wasiir adigaa mudan saxibkii
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabelle cabdi daahir guure oo karoore loo yaqaano isaga oo ku sugan magaalada beledweyne ayuu barnaamijka martida makarafoonka u waramayey taniyo intaynu mar kale dib u kulmayno nabadgel
mahadsanid wuxuu ahaa kaasi jacfar kukaay oo soo jeedinayay barnaamijka martida mikrofoonka